barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axadda shanta bisha abril ee sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aynu ku soo qaadan doonno khaladaadka ka dhasha hal abuurka ganacsi ee aysan isku waafaqsanayn lamaanayaasha isqaba haddaba dukaankii markaan dee furay ee iyay haddaba isla fahmi weyna tahay xaaskii oo markaabay tahay iyaduna tahi dukaanka kulli uu baabi'i doonaaye waxa fiican inaan tahay ama aqalka ku dhisan ama maxay maymaan anigu commerska madaxiisaan bilownay uun baan dee ku shaqaysanay dukaankaas ka furanay adiguna dee waxaan baagiyahan iyo waxaan iska joojiyo dukaanka ayaa dee ila iibin aniguna intuu dukaanku adkaanayo dee shaqadii kalean dee ku jirin kaalimihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeenna
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
tirada dadka uu ilaa iyo hadda dilay cudurka covid -9 guud ahaan caalamka ayaa sabtidii shalay gaartay in ka badan lixdan kun oo qof iyadoo dalkan maraykanka ee tirada dadka uu soo ritay koronafirus ay dhaaftay saddex boqol oo kun oo bukaan dadka uu maraykanka ku dilay guud ahaan gobolada oo dhan ayaa maanta gaartay ku dhowaad siddeed kun iyo afar boqol oo qof iyadoo gobolka new york uu hoggaanka u hayo madaxweyne trump ayaa xalay mar kale ku celiyey in toddobaadyada soo socda ay jiri doonaan dad badan oo dalkan ugu dhinta koronafirus dhinaca qaaradda yurub inkastoo ay dad badan xanuunka ay u dhimanayaan haddana waxaa markii ugu horreysay hadal wanaagsan uu ka soo yeeray dalalka talyaaniga iyo sbain oo kiisaska dadka ka soo reystay cudurka ay soo bateen dalka talyaaniga jimcihii dadka jiifay qaybta xaaladaha deg dega ah ee isbitaalada guud ayaa gaaraysay afar kun iyo siddeed iyo lixdan qof halka sabtidiina ay ka ahaayeen saddex kun sagaal boqol afar iyo sagaashan waana markii ugu horreysay oo ay xaaladda dhimashada ay yaraato dalkaasi guud ahaan adduunyada koronafirus ayaa waxa uu ku dhacay in ka badan hal milyan iyo toddoba iyo toban kun oo qof waxaa ugu badan maraykanka oo kiisasku ay sii kordhayaan maamulka madaxweyne trump ayaa sheegay in shirkadaha yaryar iyo kuwa heerdhexaadka ee dalkan maraykanka ay dalbadeen lacag cadadkeedu gaarayo in ka badan shan dhibic afar bilyan oo doolarka maraykanka ah oo qayb ka ah xirmada ay dowladda ugu talagashay inay ku caawiso ganacsatada yaryar yovita karanza oo madax ka ah waaxda ganacsiyada yaryar ayaa shaacisay in in ka badan toddoba iyo toban kun iyo shan boqol iyo saddex shirkadood ay iyaga oo soo maraya bankiyada deynta bixiya ay qaateen amaah dhan in ka badan shan bilyan iyo afar boqol oo milyan oo doolarka maraykanka ah jimcihii ayay si rasmi ah shirkadaha u bilaabeen dalbashada lacagaha amaahda ah waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay sii kordhaan dalabka deymaha ee shirkadaha uu sida aadka u saameeyey koronafirus ee dalkan maraykanka deynta ay dowladda maraykanka ugu talagashay inay ku kabto dhaqaalaha shirkadaha yaryar ayaa gaaraysa saddex boqol iyo konton bilyan oo doolarka maraykanka ah lacagtaasi ayaa qayb ka ah xirmada dhaqaale ee uu koongareeska ansixiyey bishii hore taas oo gaaraysa laba dhibic laba trilyan oo dollar maraykanka ayaa waxaa dhaqaalihiisa si aad ah u hardiyey cudurka safmaraynka ah ee koronafirus dhegaystayaal warkii caalamka waa naga intaa duhur wanaagsan dhegaystayaal ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa dalka jabuuti noogu soo diyaarisay wariyaheenna sagal saciid faarax
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijkeena hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaa idinkaga imanaya jamhuuriyadda jabuuti anigoo sagal sicid faarax ayaana idiin daandahaynaysa barnaamijkeena hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa halabuurka ganacsi ee aan laga wada tashan iyo saameyntiisa waxaana igala qaybgelaya barnaamijkeena toddobaadkan xuseen qaalib nuur oo ay saameyn ku yeelatay hal abuur ganacsi oo uusan qoyskiisa kala tashan waxa uu iibiyey dhul xuseen si uu dukaan uga furto oo uu ganacsi uga bilaabo taasoo uu arkayay fikrad fiican balse xaaskiisa taa kuma aysan waafaqsanayn isfaham la-aantii dhex martay waxa ay sababtay in uu halkaasi ku burburo ganacsigii dukaanka ee uu bilaabay waxa uuna barnaamijka hibada iyo halabuurka uga waramay sida ay waxu dhaceen isagoo dhinaca kale dadka kala talinaya in aysan bilaabin ganacsi oo aan laysku waafaqsanayn markaa dee hawshiibaa igu adkaato waxaan damcayda inaan intaan xamaalka inaan haddana dee business yar ka gara bilaabo businesski yaraabaan bilaabo oo waa kartoon adigu wixii yaro alaabadee ayaan iibin jiro maxal xaaskaygaan gudiyo iibi baan ka yidho adna waxaa ka helo anna waxaa keeno waa isla faano arrintii baa dee yar fiicnaatay markaabaan ka fikiray haddaba dee mahmaa soomaaliyeed baa tira qaalinkaaga iibso qaan la-aan joog jagadan boogan jaga iskasa tanayarka la iska iibso haddeeta iskagaba shaqaysaba oo ka bax baxba dee xamaalkan iyo dhibaatadiisa sidii baan ku iibiyey oo dee kolkaan iibiyey baan dee dukaankii dee furay haddaba dukaankii markaan dee furay ayay haddaba isla fahmayna dee xaaskii oo markaabay dee iyaduna tiri dukaanka kulli uu baabi'i doonaaye waxa fiican inaan dee ama aqalka ku dhisan ama maxay maymeed anigu commerceka madaxiisaan bilownay uun baan dee ku shaqaysanay dukaankaas ka furanay adiguna dee waxaan baagiyahan iyo waxaan iska joojiyo dukaanka ayaa dee ila iibin aniguna intuu dukaanku adkaanayo dee shaqadii kalaan dee ku jirin sidaa awgeed baan dee dukaankii ku furay markaa weeyaan waxaan dee gabayga ka sameeyey anigoo dee dukaankii ii fiican yahay baan dee jaadkii soo qaato waxaan xasuustay dee xamaalkii iyo dhibaatadiisii markaasaan dee idhi deen marka markii hore adigu xamaal baad ahayd jagadeed baad laakiin iska lahayd islaantuna baagi waxba iibinasay jagadii baad iibsateen si aad uga baxdaan noloshan adigina baagyaha u daysa iibintiisa adiguna xamaalka uga baxda dukaankii baad furateen dukaankii baad ku dhex gabaysaa markan hawa dukaankaan ku dhex gabaya mar marka haddee dukaankii kolkaan fureen xasuustay xamaalkii halkii dukaanka dee ku dhex gabiyey gabay baan dee marka waxaan idhi warkaa dadkan xamaalkan dadkaa dibadaha nooga imanayo oo intaa dee wax dariiqadii waxaa kala garan way ku jeclaanayan lakin kolkaad dhulkii wala fahansiisa haddeeta kumaba yaqaaniinba dee waa gaadhiga dusha fuul wey kolka horena shirkaad ku jiraysa intaa dariiqadaad barayso markaa gabaygii baan dee sameeyo waxaan idhi dee war hoyeelay hoyeelayay hoyeelayay hoye nin garaad lahaynu haddana yimida goobtayda gelin buu garbaha iga rarow gaadhiga i saaray gelin buu kugtaydiyo garbaha gaarida afkeega karaatiin ku taaxayow iyidhi gaadhigani buuxi gelin baan surwaal gaaban oo sidaana gaagayn leh gelin baan garaabada cuniyo qaadka mooru eege gelin bay gabdhuuhu goynin hilib helinna geed madhin gelin baan bahday gaasiroon bahadi gabaaye wangeerida sokeeyaha ka dhacay gaadhin guurigooga gelin baa dadkaanaga bukiyo dumarka gudjooga guntan hooyaday haanu dirin dunya kaa fidaaye gelin bay gamboonayda iyo dumar ku guuxeene gelin baa surwaal gaaban oo gulad ku haw muuqdo biyaa kula gasheenay guntani gabayna raacsheené
marka waxaad ka hadashay noloshii xamaaliga dhibkii waktigii ma haleelaysid meel ba inaad tagtid walaa qof dhintay walaa mid buka walaa hooyada xataa waad haleeli weyday wuxunbaa dhabarka kuu saaran oo halkaa gee baa lagu leeyahay dee lacagtoon kugu filan oo dee hadaad u diri lahayd qofkeena hadda imika adigoo xamaalaya oo xamaal haddaad laakiin lacag haysa dee waad u diraysaa qofkii walaalkaa dhibaatada ku dhacda ama kii dhintay ama kii bukay dee iguma filaba dee oo wixii iguma filan dee kolkaa weyaan waxa dhacday dee markaa dee inaan dee kolkaa ku xisaabtamay dee dukaankii khaanihiisoo buuxa iyo jaadkayga iyo wixii walaa iyala beelkii ciyaalkii wixii noolashii oo dhan bahay kaamil ii tahay ayaan dee ku xisaabtamay marka waxaanan dareemay inay dee haddaba dadkii dee ciyaalkayga islaantii haynan ila wadin dukaankii oo waxaan kasii digayaa waxa soo socda ilan haddii lagu caawiyi waayo ilan waa daalaysaa markan waxaad ujeedaa xaaskaagii gabdhahaagii maadaama xamaaligii ka timidoo tagadii malyuunkii tagadii aad iibisa dukaan ka furtay caawiyaad leedahay iyaguna ha inay ila gartaan oo caawiyaan oo anigu iyagu hay iibiyaan oo waxaan baagiya iska dayaan oo anigu dusha ka soo shaqeeyo horta gelin laba cunin baa waxaan dukaanka de kolkaan waayay inaade macnaha wax idaygu caawiyana de shan bilo joog niyadiibaabade hadda dada iga jabtay dee marka hadde kolkaa baan xusuusada dhibaatadii soo martay iyo tan iminka soo socota inaa lagu celiyo deen doonay haddii la caawiyo waay haa markaabaan de ka sameey kolkan gabaygaa sameeyey baa dee raaciya haddana dee sidii de ilaahay wax noo siiyey markaabaan de idhi dee iminkaan gargaarkii helo gulla noo qoraaye iminkaan gargaarkii helo gunyadii helaaye imikay gabdhuhu goyni hilib helina geed maadhe imba imikaan duqii gobolkaniyo noqon gaarad weyne imikaan wixii ilaa gudboonan goyni doonaaye gacmaa wadaajir weeye haddaad joogsan garabkayga adiguna gabaabsigan yariyo bagiyaha iibi anigana surwaal gaaban iyo garabku i noole intahay tacliinta gabdhuhu gabagabaysmayso intahay garaad badan nimcana hay shaqaada gaadhi shantada gabdhuhu walaasitaan garab ka saarayso risiqkuu lamoo qoray intay gacan togaalayni gacmaa wadaajir weeye haddaad joogsan gaarabkayga adiguna gabaabsigan yariyo bagiyaha iibi anigana surwaal gaaban iyo garabku i noole
marka xaaskaaga waa lahasa waxaad leedahay na haddii aadan hadda garabkayga soo istaagin adna xaggaygi baan ku noqon adna baagii baa dibi intay ilmuhu korayaanna wax nooga horreeya ma jiraanoo ay taacinta dhamaynayaan haad intay tacliinta dhaman haddii imika dukaankeen iska afkarin weyne dee dukaankii wada shaqaysani weyne oon halkaa kaga bixin adna dee baagiyaad ka bixisa iyo dhibaatadiisa aniguna dee xamaal kaga bixi waay dee aniguna suraalkaygii gaabnaaya garabkan ku xamaalayay waa ee diyaar adna dee hawshii iyo dhibaatadii dee baagiyin baa iska jiray intaa dee gabdho kugay noo koraanay tacliinta dhaman shaqo tagaana dee adna baagiyaa dhigaana dee xamaalka waan dhigi haa marka xaaskaagii ma fahamtayo waryaa gabagayga daama ku tiri maybe xaaskan kayga dee waan gegabi jiray iyadu dee markaan iyada dee laba socotayba haa deedu iyadu waxay baleedahay ka haysataa unta kolkiiba aan iska garanaya anigu inaad yacnaa lacagta khasaarinaysid milyuunka ajagada khasaarinaysid waa wixii dee aan ka digayo unbaa soo socda unbay tay kolkaa iyadu lahayd tii unbayna iska haysatay iyaduna ayadaa isla gar lahayd adiguna waa isla gar lahaa haa iyaduna waxay leedahay iyaduna kolley dukaanu baabiyi doonaaye inagoo lacagtan aqalkan ku dhisano ama badarada ka dul dhisano iska kiraysana oo kolkaa dhinacadaba neegabata kolkaa waxaaba laaba kolka meeshu sii dhadhawaatay iyadaaba kaaga joogta baan lahaa kolkaa hase ahaatee dee kolka waxaan laabanta si dadkuba u shaqaysanaya ay u shaqaysantay laakiin haddii la ila gargari laho imin anu qofta kaloo shaqay loo qabtanay intuu qaban lahaa intuu wax cuni lahaa ama waxaa iyadu hadday dhex joogi lahayd oon anigu aduu waxaad doonaysa inay islaanta ciyaalku fadhiyaan aan dushaad kasoo shaqayso kasoo shaqeeyoon la taamo dukaanka anu biilki sidaa usoo ridi jiraan wuridaan doonayay marka adigii baa meeshii lagugu daayay oo dukaankiibiyo marka biilkii baad gabtay dushaad ka keenaysay kiibaan gabo biilkii reerkan ka baxshay oo jaadkaygii baan ku cunay weliba siyaada ah oo weliba jaadkan biirsaday oo kolkaan say wax u socdaan arkay iligkan saaray dee waxay dhi ama sideed bilood ama toddoba bilood xadaaqii baad jaad badan cunta waan cuna aada afara qaaran isoo la cuni jiro biilka reerkaan bixin jiro cuntadaa ka cuni jiro bal adu waxaan idhi dee abad ku baridad milyuunkan suu dhibkuyaa bal intuu bilowda socdan aad eegtid baan idhi marka dambana dee waaba kuu diyaar garankaa suraalkaaga gaabanayga ay xamaalkii dee saantuna iska wadata dee hawsheeda iskaga jirto gabdhuhu intay korayaan saaba iskaga sugan noo shaqa tegayaan
markaas sheegisa baa dhacday xamaalkii waad ku noqotay xamaalkii baan ku noqdo iyadna hawshii kale kolkabara ku jirtay gasho waxaan wadnaba aad u murti gabdhihii dee gabadhii nimceanku lahaatee waagahay shaqo tegto ayaa dee shaqo tegtay mishaarada noqota anigu waan soo joojo waan ka imid xamaalkii gabadhay xaaskiina baakihii way joojisay waa kaasoo aa nimcadii wixii aan farin ilaahay noo aqbalay dee intaad gabayga ku tiri way nagu dhacday way noo dha intii way dhacdaa intii gabaygan ku ilaahay noo aqbala way noo dhacday hadda markaa gabdhihii jaamacadda way dhameeyaan way shaqeeyaan maasha allah iyakaa idin dabara ha iyagaa la dabarahaa mid baa shaqo tegto tii kale haddana shaqa kumiyo meelgaragta daba shaqeto waa laba nimco iyo asmo iyo raxmo weeyaan gabdhahaygu islaantaydana waxaa la dhaha xaaskaygana maryan daacaa la ydhaha oo waa marwe aada qaali ah weeyaan marka way aad bay usoo tarbiyadeysay diinta si aad ugu rabeysay waa wal xifdi quraaniin waa waa gabdho aad u aniga de kuuba sheegay laha iyadna kolkaan saa wax u arkay gabay ammaan baan ugu sameeyey anigii ku lahaa yani waxaan ku idhaheed iyadana kuka in yar oo wax mijaajilo oo ammaan yar baan u sameeya waxaan markaad aragtay say wax u maamuleysay ciyaalka u korinaysay adna gaba yar baad kii ka duwan baad tac uga siisay ayaan jac uga siiyey oon idhaa ku beeqabadsato waxaan idhi dee gabadh cilmilahoon caajisayn gabadh cilmilahoon caajisayn oon cibaadada ibadhigin oo codkeeguna gaaban yahay oo codkeeguna gaaban yahay caanagii lagu soo barbaarshay ciriqaf xumahaanu la tegayn caawiyaysa midii bukoota oo ciyaalka rabaysanaysa oo ciyaalka rabaysanaysa waa cawada gurigayga joogta daaca adar magaceegu yahay caafimaadka alloo u daa oo low cimrigayga raaji oo cadaabta alloo ka qari
maasha allah waxaad tiri gabdhahayga mid ka mid a intii aad malyuunkan wadwaday wax ka ogeydo marka dambe ku tiri aaba horta malyuunkii xagguu ku dambeeyey gabaygaa u tirisaa tiri gabaygaa iga horan waxay dee tiri kolkii dee adugu malyuunkiina hau dhammaaday intaanteeda shaqadii xamaalkii baan kalanda cishadii ugaan wala qadaynina maqsigii iyagoo saddexdeedii gabdhood iyo maroodii buuna fadhiyay igana aaba malyuunkii sawga khasaariyey markaasaan de anaa idhi ka weeso iniguba waad i caawi weydeen xakamo odhane gabay baan de ka sameeyey waxaan dhi malyuunki inuu dariiq toosan maray baan dee yaan dee ka gebiyey oo canaantii baad iska leexinaysaa canaantii baan iska weexsho waxaan idhi malyuunkani malkaada haw galu murankaa taagnayne gabadhii madluunkii waa kaa keenay meeshani maqsinkaana waa kan dhiseed mudhaaha nuugtiine ka maleegay leebada firaash iyo maqaarkooga maraa waxaada guudkeenna sudhan iyo muftaxeega iyo kii malkada sare ku xidhay malka wuu cunaaye mudda sannaada inaan muudsanno minku dhigayaaye macnaa le'i malyuun inuu ku tegay ha u malayn abbo
waxaa tiri malyuunkii laba firaash baan iiga iibshay bar wax haddi baan ka sameeyey gabar kale
waxaan idhi waxaan idhi borta malyuunkii waxaan idhi aqal baan niga dhisoo niiga hagaajiyay shan iyo toban kun buu niigu kiraysan yahay gabadhii dee habarintiina bogtayna waa lagu soo qaaday lacagtii ku toki kuna waa taa ilaahay noogu bogsiiyey dhakhtarka lagu geeyey lagu soo dabiibay laba firaashna waa niga eegiyey labadoodii qal ee la gelinayey marawaxadii horena waa niga bedelo kii ku yaroo xaafada jaarka oo qarshiila leeraan u yeedho marawaxadii laba kun iyo shan boqolan siiyo marawaxadiina wuu ka bedelay in sanadana waan biishanayn anna waan ka barjeynaya inaguna waad biishanaysiin marka ma khasaarin mayna kaasi meel fiican buu maraanay malyuunka iga daqeeladiisa Ah, kaasi waa hawshii soo dhamaata kaasi waxaan meel dariiq fiican buu maraanay yaa umaad sheegin laakiin haday iyagu kula garab geli lahayn inuu malyuun kala dhali lahaa may taasi waxay dhi dhibaato marna ku noqotay baan idhi oo haddii ta ila garbo canaantaan u nacay dee ha canaan dadku ha ana dadka way dishaa waxaan dhi dadka haddii dee bulsho fiican tao awlaad fiican iyo dee hooyadood wala fiican waxaan dhi wixii canaani jira mar dhacay waa caadi ha ee in yar baa kol yar dhacdo oo kide malyuunkii aqalkii de meeshaan iskaga baxay galaaseerkii de idhi ninkii alaabta yar u keenay galaaseerkiina haw kii dukaanka markaa la- anaa sideed kunkaas laba bilood kusiin baan dee marka dukaankii waa niga khasaaray dib baad usii iibiseen waan wax alaabtii wixii dhex yaalla waan kasoo qaaday xaraash baan geliyey Eh, badhna iyagan alaabnimo ugu keenay galaaseerkan ninkii baa anigaa kaa iibsanaya laakiin laba bilood baan kugu siin sideetan kun markaabaan ka idhi alaabtii intaana waa tan oo aniga keenay galaaseerkiina dee labadaa bilood baad dee saa ugu doonanay oo halkaabaad ka qaadan maalin maalmaha kamiday tegto oo ninkii baa dee lacagtii soo siin waayo iyada oo Xanaaqsan.
anaaqsan bay dee isooga marto wuxuu nooga baahintan lagu sheegay dadka hawuunan lacagba bixin bulsho markaabaan dee waxba kama niyadan ka idhi sideedii bilood oo dukaanku buuxo ba haddaan cisho tegin ma sideetanka ku- maxaa imaga galaaseerka kaga noqnoqoma niyada ka idhi iyadoo ma sheegin maxayba dee ka- ka- sideetanku ay kaba doontoon Walaal, ma tegine.
kolkun boqol sideedii bilood ba cisho iguma imani markaas ah oo- markii qoyska markay dad- markii aabuhu ama hooyadu hal abuur ay samaysay doonays inay dhinac wax u samayso aabuhu dhinac buu ka arka hooyadu dhinac laakiin hadhow markii dadku ay wada fahmaan had taadoo kale dukaan shagadii baad iibisay dukaan baad ka furtay waxaad tiri dukaanka baynu lacag ka samayn ayaduna saas uma fahmeen dhinac kale iyaduna u fahamtay khasaarihii marka dib buu igu soo noqday Ha.
marka maadaama adigu aad soo aragtay een, is- isfaham waaga ama is- is- isla tashan waaga qoyska dadka kale maxaad oran lahay dee waxaan odhanayaa dadku wixii dee saa u wala tashan waaye hawsha saa u nigo taa oo kale nigu dhici baan leeyahay dee baad xamaal kugu noqonayseen dibaalba xamaalka ugu noqonaysa baan idhi dee ma wixii kale dhibaatadii laakiin kolka hore waa inaad aada isku fahantiin baan leeyahay aniguna marka dee saan u eegay dee waxaan idhi un haddana dee labadii xaalaba aniguna waan qumanaa haddii dee dukaanka si fiican looga shaqo shaqaysmi laha haddaan kolkii wax kale ku qabtoon dee aqalka sheega dhismiya waxaa ku galana dee tiyaduna way qumanay iyadiina ana canaan isma saarin iyadiina dee canaan ma saarin laakiin dadka kale un baan ugu degaya kolkaa wax la furanaya mala inaan lagu wala furto oo dadka iswaafaqsantay shaqadii lagu furto guud ahaan waxaa intaasi nooga eg dhegaystayaal barnaamijkeena hibada iyo halabuurka waxaa marti iugu ahaa toddobaadkan xuseen qaalib taniyo intaynu ku kulmayno barnaamij noocaniyo oo kale ah mar kale haddii eebba ogolaado inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa ammaanaal
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
iyadoo ay inta badan hakad ku jiraan ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ayaa sabtidii shalay uu si rasmi ah u bilowday horyaalka kubadda cagta waddanka tajikistan ee dhacaa bartamaha qaaradda aasiya horyaalada kubadda cagta gaar ahaan kuwooda ugu caansan yurub ayaa u xidhan sababo la xidhiira cudurka halista ah ee coronavirus kaasoo hadda farabacan ku haya adduunyada horyaalka tajikistan ayaa sabtidii lagu furay ciyaarta kama dambaysta ah ee subarkaabka oo ay ku tartameen kooxda haysata horyaalnimada waddanka ee istiqlaal iyo kooxda kale ee khujaand waxaana ciyaartii xalay oo lagu ciyaaray garoon maran oo aysan taageerayaal joogin ay kooxda istiqlaal ku badisay laba gool iyo gool waxaana uu ahaa markeedii sagaalaad oo ay qaaday koobka subarkaabka dalka tajikistan dalka tajikistan oo aanan ilaa iyo hadda lagu sheegin wax kiis ah oo la xidhiira coronavirus ayaa waxaa soo raaca oo ay horyaaladooda socdaan hadda wadamada belarus nicaragua iyo burundi tajikistan ayaa ah waddan aanan bad lahayn oo ku yaala bartamaha aasiya wax uu deris la yahay oo uu dhexda uga yaalaa dalalka kirgistan usbekistan shiinaha iyo afghanistan dhinaca yurub haddii aan fiirino kooxda liverpool ayaa guryahooda u dirtay dhammaan shaqaalaha aanan ka tirsanayn qaybta ciyaartoyda sababo la xiriira xanuunka coronavirus sidoo kalena bilowday wadaxaajood ay ciyaartoyda ugu qancinayso in ay ka tanaasulaan qayb ka mid ah mushaarkooda warbaahinta ingiriiska qaar ayaa sheegtay in maamulka liverpool uu keliya siin doono siddeetan boqolkiiba mushaarka shaqaalaha aanan ciyaartoyda ahayn ee loo sheegay in aysan shaqada ku soo laaban ilaa amar dambe hase yeeshee war lagu qoray barta internetka ee liverpool ayaa lagu sheegay in boqolkiiba boqol ay shaqaalaha la fasaxay qaadan doonaan mushaarkooda waxaa tallaabada ay liverpool qaaday horey u fuliyey kooxo ay ka mid yihiin tottenham bournemouth iyo newcastle united waa hagaag haatanna warar kooban oo ku saabsan ciyaartoyda ay suurtagalka tahay in sanadkan ay u wareegaan kooxo kale marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda latsiyo ee dalka talyaaniga ayaa xiriir la samaysay kabtanka kooxda milan alesio romagnoli kaas oo yaraantiisii taageeri jiray kooxdan ka dhisan magaalada rome ee caasimadda talyaaniga romagnoli ayaa ka mid ah ciyaartoyda hadda lafdhabarka u ah milan waxaana uu hogaaminayay kooxdani saddexdii xil ciyaareed ee lasoo dhaafay tababaraha latsiyo simeone inzagi ayaa raba in uu romagnoli ka dhigo kabtanka kooxda haddii uu aqbalo dalabkooda hase yeeshee milan ayaanan diyaar u ahayn inay fasaxdo kabtankooda sidoo kale latsiyo ayaa indhaha la raacaysa laacibka da-da yar ee kooxda rangers ee dalka scotland iyo xulka wadanka romania yanis xaaji jirkan ayaa horey ugu soo ciyaaray fiorentina xaaji ayaa ah dhal ciyaartoy waa curudka laacibkii hore ee dalka rumeniya iyo kooxda reaal madrid gorge xaaji ugu dambeyntiina kooxda chelsea ayaa doonaysay inay la soo wareegto laacibka kooxda barcelona iyo xulka brazil cotinio kaas oo hadda si ammaah ah uga ciyaara kooxda bayer munik hase yeeshee laacibkan ayaanan ku fadhinin qiimo yar waxaa sidoo kale doonaysa isla kooxda uu amaahda uga ciyaara ee bayer munik ciyaaryahankan ayaa boos ka waayay barcelona kadib markii uu saldhigan waayay tan iyo markii uu ka soo wareegay kooxda liverpool taasoo keentay in kooxda ay iska ammahayso dhegaystayaal wararkii ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waa naga intaa
nuur bukhaari aad buu u mahadsan yahay oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinaya haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha waxaa idinku soo maqan heesta dood ee fanaanada khatra cumar dhulle
heesta dood iyo fanaanada khatare cumar dhuulle ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo duhur wanaagsan